kale subax wanaagsan waxaa maanta oo arbaca ah lagu wadaa in magaalada jabuuti caasimada jabuuti lagu soo gebagabeeyo shirka aragti wadaaga ee heritage oo ah kii shanaad oo noociisa ah oo ay hay-addu qabato maalintii shalay ayaa waxaa shirka diiradda lagu saaray dooda ku saabsanaa arrimaha nabadgelyada iyo xasiloonida mandiqada geeska afrika iyadoo si gaar ahna tooshka loogu ifiyey colaada ka taagan dalka etoobiya ahda waryaha v o eda dalka jabuuti ramadaan muuse ayaa mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid a aqoon-yahanadii kasoo qayb galay doodihii shalay
dor jaweeriye cali jaamacadda westminster ee dalka britain maxaad jeclaan lahayd doctor inaad nala wadaagto oo waxyaabihii aan fikriswadaarsiga iyo doodii madasha imika lagaga hadlay doodii run ahaantii dood aad iyo aad qiimaheeda aad u saraysa iyo had waxaa laga hadlay xaaladda guud ee siyaasadeed ee gaaska afriga khaasatan waxaa laga hadlay doorkay etoobiya ku leedahay xasiloon darida ka jira gaaska afrika iyo waxyaabaha loo baahan yahay in laga gudbo marxaladan siyaasadeed hadda lagu jiro nabadgelyada iyo xasiloonida lagu waari karo ee degmada geeska afrika oo ah nabadgelyada laysku hadlayn karo waa waxyaabihii laga hadlay iyada seed aragta run ahaantii waxyaabaha aad looga hadlo waxaa ka mid ahayd dowladda etoobiya maadaamay tahay dowlad waddan aad iyo aad u ballaaran oo qowmiyado kala badan kala duwan qayb ka yihiin oo luuqado kala duwan iyo dhaqamo kala duwan leh inay mar walba xasilooni darada etoobiya ka jirto mar walba ay saamayn ku leedahay waddamada jaarkaeh sida soomaaliya iyo kenya iyo waddamada kaleba marka in ay arrinta etoobiya aynan khusaynin keliya dadka etoobiya ku dhex nool ay khusayso dadka iyo soomaalida waddamada jaarka ku nool doctor xasan sheekh cali somaali national university muqdisho nabadgelyada iyo xasiloonida lagu waari karo ee laysku hadlayn karo ee degmadan geeska afrika arrinka u horreeya wuxuu yahay ummad kasta oo dalkan ama degan geeska afrika degan waa inay ku heshiiyaan inay hal ummad ay yihiin oo ay yeeshtaan dastuur midaysan oo ay ku heshiiyaan inay dowlad saxa ay dhistaan dowladahaasina waa inay noqdaan dowlado u adeega dadka isla markaasna dadku go'aan ka gaari karaan oo lala xisaabtami karo sidaasoo kalena khayraadka dabiicigaa iyo maamulka iyo awoodda dowladnimadana si wanaagsan oo siman oo lagu qanci kara in loo qaybsado haddii arrimaha ka taagan iminka soomaaliya ama markii hore dhibaatada abuuray etoobiya kuwa ka socda horey wixii dhibaatada abuuray arrimahaasaa la waayey waxaa la waayey dadku dowlad ay leeyihiin isku raacsan yihiin sharciyad haysata dadku adeegi karta dadku ay la xisaabtami karaan khayraadka u qaybi karta haddii la waayey waxaa ka dhasha meeshii dhibaata ka dhalata marhadda marka waxaa la joogaa marka xilligii aanu isweydiilayn oonu dhihilayn war ma dhibkaanaan kusii jirnaa mise waa ka baxnaa hadday jawaabtu tahay haa waa inaan ka baxno de waa in sidaa la sameeyo oo ummaduhu maamul dowlad ay leeyihiin la sameeyo dastuur leysla ogolyaha la sameeyo dowlad sharci ah la dhiso dowladahaas waa inay ummadaha u adeegaan waa in lala xisaabtamo khayraadka hadduu yahay mid macnawi ah sida xilalka iyo bower distributionka in la si saxa loo qaybsado hadduu yahay resourceka khayraadka dalkana in si saxa loo wadaago oo dadku ay dareemaan wax ay dowladda inay leeyihiin si kale haddii hadalka loo dhigo waa in laga guuro dowlad ayadu dalka iyo dadka iskale loona guuro in la dhiso dowlad dadku ay leeyihiin rofeer faysal roble bal waxaad nooga warrantaa arrimahan nabadgelyo iyo xasiloonni waarta oo laysku hadlayn karo oo degmada geeska afrikan ka hirgasha waa mawduucii fikir isweydaarsigii iyo doodii halkan aad ku haysan galabta bal ka hor waa runtaa waa mawduuc xasaasiya waxaa la rabaa mawjadahan geeska afrika ka socda in marka hore nuxurkooda la fahmo maxaa keenaya si looga heshiiyo ama wax looga qabto inta dooda sida loo badiyey waxay ahayd qalalaaso had iyo jeer etoobiya ka dhaca maadaama dal ballaadhan ay yihiin inuu saameeyo dadyowga kale gaar ahaan etoobiya oo iyadu markii hore si kale lagu sameeyey imbaradooriyadna ah sidii markaa looga bixi lahaa dhibaatooyinka etoobiya ka soo maaxda markaana ku butaaca dalalka agaarkeeda ayaa horta mawduuca weynahaa taana cid diidday ma jirto waana laysku afkartay laakiin qodobbaa la soo jeediyey sidii arrintaa looga bixi lahaa waxaa ka mida in la quweeyo aqoonsiga dadka in dadka la maqlo in dowladuhu ay noqdaan dowlado dadka u adeegaya iyo waxyaabo badanoo la mid ayaa meesha laga soo jeediyey doctor aadan cumar cabdilaahi nabadgelyada iyo xasiloonnida laysku hadlayn karayo ee degmadan geeska afrika qaabkeeda ku suuro gelayso maadaama laogya dhibaatooyinka fara badan ee xagga amniga ka jira de hadda marka waxay ahayd fikir iswadaarsigii iminkaad isku horfadhideen muxuu ahaa maxaad jeceshay marka inaad nala wadaagto
horta waxay madashan layskugu yimiday waa madal dee madalo badan oo ka dhaca geeska afrika ka mida tan waxay kaga duwan tahay wax isku yimiday wixii af soomaali ku hadlayay rejinka deganaa ama deganaa qurbaha deganaa ayaa isku yimiday si ay u mideeyaan aragtidooda aragtimidaata uga yeeshaan waxaan maanta geeska afrika ka dhacaya gaar ahaanna waxaan ka socda etoobiya ta soomaaliya wax iska socda bay ahayd markaas inay dee soomaalidu isweydiiso waxbaa ka dhacaya xaggan uun dee in lagu joogo oo ee, la falaqeeyo uun oo laga hadlo uun oo halkaa lagaga tagaa inayn ahayn oo lays yidhaahdo war annaga sidee bay danteennu eh, ku fulaysaa sidee baa dan nugu jirtaa waxyaabaha aan ka dhacaya maxaan aragti aan ka leenahay sida etoobiyadu aragti aan ka leenahay annaga maxaan aragti ka leenahay kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a aqoon-yahankii ka qaybgalay doodihii lagu soo qaatay maalintii labaad ee shirka aragti wadaagga ee heritage ee ka soconaya dalka jabuuti waxay u waramayeen waryaha v o e da ee dalkaasi ramadaan muuse weli halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga e v o e